maamulka degmada xudurya weybowse kormeere xarunlon qorsheeyay in wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo walbangiyo ku dhisan siyeed iskool oo si bilaashayo walkabarada doonaan awlaada dantiyar oo markaasayti waalid joong awoodna inay biyan qarashaadka walbarashada gudoomiyaga weyba ka weheliyaaye xafiiska arrimo bulshada degmada iskudubaga wasaaradda walbarashada gobolka bokool iyo xubno kale oo ku dareeray wasaaradda walbarashada oo safar shaqan roogi degmada xudur gudoomiyaga degmada xudur waana edoga magaalada maxamed macalin axmed ya sheegay inyo diyaariyeen goobta iskoolka laga dhisi lahay saasaatowniyo markaaska dowradeen inieeta goobyo wada kooyo koran dadka oo dhan
xaafad gaabanay yo kasugna uunoo miilan koyni barnaamijyo deegaamada deegaanka lakooday oo dhinaca waxbarashada ah iskuulaadkii oo la asteeyay webaa meeluna tasurnin asteynay dhanimaana iskuulla ka dhisa iskuulkaas oo dhisi doonta insha allah wasaaradda waxbarashada iyo isku kaalmaysa doonaan walbank barnaamijyadaas oo waa iskuulkii shanaad una boogdaanu shalayna way basoonay ilaa afar iskuula seeni iskuulkii shanaadu horeyna way bandhigaastay sid iskuul siyad iskuulaaska in runtii arrintaas way baan kamaan naqaanay wasaaradda waxbarashada dadka ku socdo maanaa tiimka ku socdan mahad naqaana khaasatan aniguna barnaamijkaas lahnay huso deegaankan oo dhabaatiis loogiyaa walbarashada iil badan ka jara aniliin suubi iskuulaad maaltuulooyin shay magaalada nawaaje aniliin suubi arrintaas iyada iyada handhawaayanka maamul ahaanka shacab ahaan handhawaayana arun ciidanka faraasagno meeluna hati roogna ardaytee way badhakadaan degmada xudur yaan bahaayan samaana baahadii ay dadki maanaa taraagi dheer galaay ninku baagsada yaway baan qastaynay ani maanaa antas koorole ka dhase nooha ogolaatay hay-addii wasaaradii noo ogolaatay insha allahu armoosweylaku baagsada doone taata way baa jara ilaa siyeed kilomitr sagaal kilomitr oo maanaa huduran bahayanga jare maanaa dhadhaxaad dadkii ay ti sameel shantaraale ayoon iska kooyan iskuulaadkaas yoon inta walaasgaabkaas ayoon dhakadan yalinka talagali arrintaasan qastayn insha allah wayba rajeene ku codsadaan walbank masangaan dadka maalgeliyow wayba iyadan ku codsadaan ini maanaa arrintii la fududaay xudur wayba ka nool dad deegaan ay weliba dad habaraka ay haanasayti oon baahan in awlaadiyayo on helan walabarasho bilaasha taasayti oo maamulkuus hoolis bilaabay